بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين الثاني على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد marka u horeysay mahadsanto idaacaddiin wartan oo ila xiriirtay muqaabiladan ila waalatay ummadda soomaaliyeedna dhegans ku haysa gaar ahaan magaalada mubaydhow run ahaantii qodobkaada iyo warkiisa qodob muhiim e waaye waktigan xaaliyan ee ka bulsho ahaan runtii bulshada walbadan maku og barnaamijkan dahfurnaan badan male barnaamij eed maaragna hadalhayntiisan badan tuwaay maamul sameynta degmada baydhaba iyo baraawo runtii mashruucii g b l g ku helay runtiina waa mashruuc eed iyo complicaton ah wakti badanna maaragna laha kafeeri arrimadaas khaasatan degmada tan baydhaba iyo gobolka baayda oo shantiis degmo runtii degaan doorashooyin shilan ku qayb galay sanadkan marka alasa in usoo hodansiin maadaama maamul federaal ah oo dowlad goboleed ah ku dhisanya runtii wayka alasa in maaragna marxalad ku gudihiisan eeg waana lacan ka tijaabiyey degmada xudur oo gobolka boqol ku tirsan iyo gobolka baay degmada bardaale lamadaas runtii laaka guuleysaday maamul suubiyaasha marka runtii degmada baraawo oo arrintunka cusub ma kaso korno mana qiyaaso korno sidii wajahaas cabashooyin badan iyo khaylo badan oo bulshada deegaankaas iyo kumoojiyaas kulley warbaahinta ku dheegane in runtii dadka maarme adoon inan helnayn in maamul dhisaan wajahas madabsho hayo odayaasha dhaqanka deegaankasa ku jeeda iyo walgarasho tan baydhabo runtii mugdi badan afka jar runtii xogogaal badan maku ah shacbada deegaanadan ku nool khaasatan degmada baydhabo ku nool way ka alata in maaragna naaysiiso walbadan ku ogaayn sidii walaan dareeran sidii wala laakiin dad yar oo gaaban in iyo ogiin barnaamijkaas sidii sheegay iyo sidii maarme talaabaqaadkii meelismada laakiin waliba waxa runtii barnaamijka maamul dhistuurka degmada baydhabo waa arrin antaalo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka deegaanada maaragna ku tirsan oo runtii wada tashiir badan in maaragna mahaytiis la maray marxalado badan la maray sharcigii laka dhisafaday deegaanadan degmooyinshi laka dhisafadayna runtii dowlad goboleedka mar hore way ka baasgareysay baarlamaanka koonfur galbeed marka qaabkii wacyigelineed iyo qaabkii hay-adda oo gaarka ah oo facilitationka leh yani runtii walyaabo badan wacyigelintiya iyo bulshada macnaha qaabkii la marohayo iyo warbixintiyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha runtii anoon ka eedayaana laakiin ku gaabiyeen yani in walbadan laku ogaado iyo marxalada maro ahayd laakiin waliba waa kukuteen badan iyo maaragna kudirar badan oo bulshada isla dhex qaadayo
waayahay aqoonyahan fuzi markaada fiirida waktigii laka dhawaaqay ama la dahafuray maamul sameeyowka lamadan degma baraawi iyo weliba baydhaba mar hore yahayti ilaa ma waktigan wakti dheer yaa dhatiyo ka jirta marka may islata oo horsurun oo gadaal andhi ka hay in arrintii la guda galo oo weliba la dhamaayo
wallahi runtii maamul dhisid wal sahlan mae runtiina weli waxa caqabadooyinka jaro isku dareemo aha in power sharinka iyo mahaytiisa mashruucan sidatiisba sida isu maaragna baarlamaanka lanka xajjaxiyey oo qodob kamid a qodobaha ku siyaadeen oo kamid a waliba aha in degaan walla ka doorado in in qabiil walla ka doorado marka qodobyadaas way kaalata in flexibilitygii hore maamule laka fasaaci oo wadar ogol ama kala hayti in waliyar ku bedeliyin camal ay qaabkii hakulahan dhisi degmooyinka ama hata arabaawe sida xudur iyo bardaale runtii walyar inay ku bedeliyiin marka saas daraadiye degmada baydhowna eh caasimadii kumeel gaarka oo koonfur galbeed wejigii oo maaragna oo way inta kantee sida muqdisho oo kale ama caasimada maaytiisa dawladda dhexe ama dawladda soomaaliya caasimada ngete oo shuruuc gaar ah ama kale nidaam gaar ah in lan dhiso dastuurka bacad waayaal runtii waxay ka aalate in baydhabo nidaam gaar ah in lan dhisa ka haboonaysa laakiin haddii la waafajiyo qaabkii maarma degmooyinka kale lan dhisay runtii maynagadaashe caqabad badan isjiid iyo mahaytiisa maamulka arintunka luglena in iyo wedigabax iyo mashaakilo badan lakawajahaw bulshada maaragna deegaanadan sida doorashooyinkii tarbinayo oo kale oo bulshada dhasiye inkasha fogaadeen in maaragna mahaytiisa bulshadana maamul dhisowka sheena doonta kala fogaasho beelo marka runtii dadka arrimaha ka shaqeeya sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo kabooriyaane inle oo maaragna mahaytus wadatashi badan lakusuubi runtiina maaragna maamul oo mahaytus heshiisiinkiisnugeeda in la suubiyo inka degjegna go-aan qaadashada badanaaba saatilamadii dibna cabashooda cabadha cabashooyin jiraan bulshada naftasha qeybahu shalgadiisan ku cabasho ku jeedaya in la dhisi taas camal in lan weelne dadka maaragna concession la degansada runtii nagas in maaragna wada control laka dhisa oo la dhiso maamul runtii umadun horumar insheenaw iyo umadun mahaytiisa nabadgeli iyo iyo wada qabsiga iyo mahaytiisa horumarkaba katalaabsada degmadan baydhabo is lamid ah in aan katalaabsato maamulka dhisaayana dib udhac inta inshaan
waayahay waktigan baydhabo waliba ku teegana shirar badan oo la qabadahay oo beelo dugo magaaladan baydhabo iyo waktiganba iyo dhaliili iyo weliba cabishooyin iyo kumuujiyahayaan nidaamka lakuwada sidii laga dhisi lahay baydhabo iyo baraaw gaar ahaana magaaladan baydhaba maalmo galahdhaaf iyo cabashooyin badan iyo beelaha ku weerayay marka maalmo maalinta ku dambeyd haddii cabashooyinkan iyo habahan ama eedhadhaantan beelaha ku weerahayta iyo sii hogeysata arrintan intee ka biyi shubda doontaad isleka
walaa walaa haddii una ku booriyo hayno runtii waxaa beelo in wasaaradda arrimaha gudaha cabashooyinkaasna tixgeliyo wadatashiir badan kusoo bida mahaykiisa yeelanku baahanya wasaaradda arrimaha gudaha kuweyn badansha wasaaradda arrimaha gudaha ka dhiyaasa eedi facilitationkana runtii anagana heerka degdegta go-aan qaadasho badan oo maalin mahaykiisa doorshisanka degdegna laakiin arintun nagata arrin barkee waliba maamul dhisaw caqabadolosha iyo problem sheeley adama cabashadii ama dhamaada runtii qof kastana ma ka sameeyay caladay meesha laku tari ama mudnaanta tiklankeena laakiin muhiimada wali wahaa in beelo qanacsanaadaan runtii kursigooda shaqsigoo ka fadhicay ama mahay innagana wal oo maaragna the end of the maaragna mahaykiisa aduunyada inta dhamaatay innagan maamula wala qabadaayo qof kastana maamula maamulkana meertu waayo alinanki ilaahay halakoosiyo hadii maaragna qofka aydiiso kuraas badan mansibkan sheenow kuraas yar mansibku reebo aan runtii nankii inka talagela ilaahay in kursigaas fadheeda maamul hele yani dadka in maaragna nagadaan dadko arrimoogaas mahaykiisa qabyaaldeed inin laab kacno nagadan dad oo maaragna mahaytiis maamulkaas kufadahay maamul mas-uuliyad qaada xil qaada oo mahaytiis inagana maamul shay in shaqeysiyo ama qabiilka in shaqeeyo ama kawala marka in arrimoogaas maaragna dib udhac badan yasheenayaan in maaragna degdegna xataa hadii iyo nagata in maaragna arrimoogaas dib udhac sheenayaan in dib lung dhisa yani tan una booriyaan oo maaragna dadka ka shaqle arintun dadka una shaqa makalihini dadka ka shaqle kulinka ujeediyaan wala kumida magaalada baydhabo oo kale magaalada dowlad goboleedkii degan waay mahaytiisa wasaaradooshe wasiiroshe xildhibaanadii oo koonfur galbeed maamulkii heer gobol maamulkii heer degmo yani mas-uuliyiin tiro badan taqriiban hadii la tiro daro tiro lama boqol u wala jari mas-uuliyiin eh sabtaay soo jooni ahayd magaalada yar in isku kooyana runtii waliba waxama in baahantan kusee shuruucdii shalhagowshi consulka inta ka dhisma gobolka shalhagowshi nidaamshi in shuruuc gaar ah lanweelo oo saasna maadna ka dhisamo runtii walaagas waliba howl baarlamentariankan antaala intaasa baarlamaankiidarini rol dul mahayt antaala mahayt wasaaradda arrimaha gudaha head of education waliba waa shuruuc ah oo meelo degsan lay fuliyaan laakiin lanka dhina barnaamijkan inagana maadaama macdalhiintiis ciidan badan tahay inagana in mashruuc si sahal ah laka gala runtiina hadhowti wada shaqayntiya bulshada natiijo kasta iyo hasaata wada shaqayntiya runtii maaragna inagana maarna hadhowti inagata maarna maamul an wada wada shaqeeyano dialog iyo deegaanku inka ka nacsanayn inagana marka arti badan iyo fiirmo badan iyo wada hadal badan iyo talo badan oo laku qeybgeliyay bulshada qaybasha salgadiisa laku qeybgeliyay runtii konsendiidano barnaamijkan
haye
abaraa waliba mashruucan kusubi runtii aqbalooshay oo nabadgelyo iyo amni iyo mashruucan kusubi oo aragtidiana leh in maalin la horumariyo nidaam amni oo degmadaas mahaytiisa nidaamka oo mahaytiisa amniga daliso adana maalin ogaalka baaqsha ku jeeda ogaalka dhaqanka baaqsha ku jeediyeen runtii concern eedan failwa in maalna concernkaas la tixgeliyo hajirman dekoona wal saasi degmooyinka kaloo diyaar eh latabedela diyaar jaro koran muhiimna anti baydhow maalna iyadoo sabin iska caburo geeti jarinka muhiimna bravo concernka hajeedidi iyana maalna dib eegista freelanka nagada walaagi hajeedidi maaragna mahaytiis taladaas la qaadada degmooyinka kale diyaarka oo leh degmadaha diyaar waxaan dhisoy lana maarna dhisa soo jeedintaasna waliba dadka kusugan jeediyaan waayahay aqoonyahan fosi haddaa cabashadan kuwiin beelo iyo dhinigi tito ku teeganta marka ma islata wasaaradda iyo weliba guud ahaan maamulka kaholan arrintan sidee laka xali kuraa cabashooyinkan beelo markaas qabaan
walaha maamulka tahay hadda shuruucdii baarlamaanka ansixiyey oo maamulkan dhisidiis maamulkan degmooyinka dhisidiyo hadda shuruucdaasa lagaayo shuruucdii dhiman oo ma arna runtii inqeexana nidaam dhismeedka degmooyinkaas inqeexana oo weli markee walaa markii la gala caqabadooyin badana kooyi karaan caqabadooyinkaas laga laabsado mailan baahinya in la helo sharci wal sharci aan lahayno fadhista runtii waliwaa dudumaya marka haddii shuruucdii la dhisay baarlamaanka ansixiyey runtii maamul dhisidu hadii lakatala lakagudi jira wal caqabadooyin ah oo lanka kala jaran ilmaana haddii jiraan maarna in mahaytiisay shuruucdii baarlamaankii dib maarna deegaanka eh laka qaybiyo ama kalamahaykisa deegaan deegaan ahaan qaybi hadii iyo akhrada aan bishaanan nabadgelyada iyo horumarka deegaanka waxaa ku
wayahay fikirka dibidanka nagada shuruucdii shuruuc hol wal inan dhamaystiro baahimana la dhamaystiro taasaa jeedi tala ahaan waayahay fikirkaa guud ee ka eedan ada uu ka ama baaqaada ama fikirkaada la wadaagi lahayti beelo dhammaan wal wada le ee baydhabo markaasi degow maamulkana lansuubii lafadow iyo weliba maamulka suubiyahay arrintan ee kaholan wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba guud ahaan koonfur galbeed ada uu ka fikirkaada sii lahayti ama ada la wadaagi lahayti mayay
maqaybod waaye hadii suurtagal laga xasre qaybtama in lahaa maamulka oo maarane wasaaradda arrimaha gudaha iyo intiiba kusita arrintan oo maamulka koonfur galbeed in runtii wadatashi badan iyo kusuubiyo beelo mahaytiisu deegaanada landhisaw in innagana walla la rooraw oo maaragna caqabad system ama caqabad nabadgeliyo ama caqabad horumar laansheenad in lanka dhis waa taas waa in lahaa wasaarado kuseeyaan khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha mahaytiisa madaxweynaha koonfur galbeed in maarna talooyinse la badiyo tan ana lahaa qabaa-ilaadka oo dadka badansho habshawal ku reebay koonfur galbeed hanuun lagu diliyay ukumaysaday adaayo dadka la araw digli midafle digli midafle runtii wadankan may maamulo hayo geesa nan iyo ku dhalay nan iyo la dhalada iyo maamulo hayo nan iyo nadhalana soomaali ahaan laiskeeyin iyo nan iyo tirsanayna waxa maamuleen aan hogaansanayn ana in iyo barnaamijyadiyo qabailaadka deegaanadan degan in iyo in isdulqaadadaan in issabaraan in istanaazulaan yani nan walle iyo walku tanaazule nan ku walle inti walku tanaazule kan wala aan lahayn in wallan tanaazul runtii dad wali waha ifeesku iskala jaro runtii markii laada digli mirifle haddii geedka nan digli mirifle deegaankan ha ku jeeda khaasatan dadka mirifle ee deegaankan baydhow ka abtirsadaa ha ku jeeda oo geedka olaadgal olaadiyo midaysan marki wal qeybsadaayana way nagdaayana dad o oo oo isgalshan runtii nan ada marki ada waldili lagsin dilo marki ada lagsi diloona lan aaraw ani wala iyo kursigo macnan lahayna inay iskisi jiidano maarn in iska qalbi deerano inay sahegadaan waliba runtii way hasatanna hatina iyago maamulkiiba galantiyo ku jira waxa maamul galantiyo markay ku jira kala maamulkiiba qof iyo afsho ka saw dhaqansho ka saw deegaansho gartale gartan gartislaslaw intaas dhanba naan og maamuleed in haayaan wasaaradda arrimaha gudaha horumarka madaxii koonfur galbeed nankii walle nankii walan lahayn intaba og waxadaa falo idan xataa qofkii walan lahayn tushay walla kasiiko maamul ew deegaanka geeka malastareena mahaytiis mal mahaytiis istirkoobna qalbigiina dad geeka sarbiga waa haqobadi huba male systemkii deegaaneed bedelami systemkii maaragna nololeed kulli bedelame runtiisa oo maaragna dadka lan walaalkeeyo umado maaragna lanshalta koona lansha cudur gelina in maaragna mahaytiisa iyona runtii tanaasulaad badan hoyaalka dhaqankee suubiyaan inas jiidaan qabaylaadka waktigii maamulkooy in lanshalgirnin in maaragna idaacadona miskubaagina warar maaragna runtii dadnibo warar maaragna mahaytiisu dheer mahaytiisu maslaxada guud ku dheer nabadgelyada waradnimo runtii in idaacado iyo social mediaha iyo waxyaabo kale minis markii runtii mahaytiisu baydhabo an kuwada jeedaan dhammaantiyo an kuwada digay in maaragna arrintaas tiira gaar ahaaneed ku fiiriyaan in hoogdayna tiika naniska hoogdayna nanis arna naniska tijaabina cudurda adalata awoodda aad lees inka tijaabina nan ku walaalateen inka tijaabina nanka kootabarya inka tijaabina nanka maalin mahad cusub aad bir maalina ka difaaca fadi inka tijaabina marka nagata in maalina awoodin khasatan awoodin meel kalesanka ku baahantiisan ka muujidaan nagatan dad walaale wal qeybsado nagatan dadka oo odayaalka dhaqanka shacbiga beelaha kuwada jeeda dhammaantii oo maamul dhiso shal dheereeya walaaltinimeyn iyo degaan wadaagin shal dheereeya inta inagan taasa marana
waayahay waayahay saddexaad qodob saddexaad media media media intuusan buunbuunina buunbuunina walyaabo deegaanada waxta ku jira buunbuunina runtoon hormuudku naqda sidii landejiisaday maamulkuna maamul sharaf leh nidaam iyo kala dambeyn iyo cadaalad ka dhisama iyo ka dadaalan meediyaha inagana meediyaha in marna maamulka dhismadiis cadaawad ka abuuraan eemaitusa qaladaasa degenaansho la-aan ka abuuraan maamul walilaha wasaahintana kashe taas marna iyo ku qayb qaadaan in mahaitusa nagada maamul dhisookun wal weydiya horumar
waayahay aqoon-yahan fawzi oo idaacadda warsan wareysi luwalatiya kaasaaye idaa maadsantaa aqoon-yahan